waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
weli waxaa socda dibadbaxyada loogu doonayo cadaalad george floyd oo booliska minneabolis gacantooda ku baxay maxamed wardheere waa suxufi ku sugan magaalada minneabolis maxamed xaaladii u dambeysay ee dibadbaxyadaas kolley sidaad la socotaan joy floyd waa nin reer minnesota ah oo aada looga yaqaano reer minnesota isaga laftiisa wuxuu ahaa nin aada ula dirira gun violenciga iyo dadka madow kala diriro ahaan jiray dibadbaxyadiina runtii arrintan joy floyd oo booliiska reer booliiska minneapolis city of minneapolis ayaa runtii soo xiray ninkaas soo qabtay kadibna sida ka ku cad mataqaana dhammaan telefishinada iyo fotageska laga soo qaaday iyo live t v-gu gabadh gabar iyo wiil isla socda ay kasoo qaadeen waxaa ka muuqata inuusan nin dagaalamay oo diiday in la qabtay inuusan ahayn balse in mataqaana si xooga loo isticmaalay oo runtii luqunta jilibka laga saaray ilaa uu gaaray ilaa uu gaaray inuu neefsan waayo isagana uu sheegay dadka wax ka duulayana ay dareemeen balse booliisku ay runtii arrintaasi ay dheg jalaq u siin waayeen marka arrintaasa waxay keentay runtii outrages ama aada looga qaracmay dadkii reer minnesora iyo guud ahaanba dalka maraykanka ninkii adigu wuxuu ku dhintay hennepin county markii la geeyey isagoo nafta ku jirto albaal meesha laga qaaday oo suxsan laakiin laakiin wuxuu ku dhintay meesha la yidhaahdo meesha la yidhaahdo hennepin county isbitaalka ugu weyn minnesota ayuu ku dhintay arrintan marka waxay saameyn weyn ku keentay dadkii madowga ahaa iyo dhammaan dadkii cadaanka ahaa ee runtii dhexdhexaadka ahaa oo badanaa dad waxaa jira maraykanka waxaa jiro dad badan oo cadaan ah oo civil rightska aada ugu dagaalama marka dadkaas oo dhan bay kicisay arrintaa marka waxay waxaa ka faa'iideystay oo oo runtii ka faa'iideystay wixii tuug ariga joogay iyo wixii mataqaana rabshawadayaal ahaa iyo wixii dadkii violenciga ahaa oo dhan aa ka faa'iideystay xalay minneapolis waxaa ka dhacay in dhammaan meelihii laga adeegan jiray city of minneapolis caawa meel laga adeegtay malaha kulli waa la dhistroy waa la baabi'iyey sida waxaa la yidhahda dukaamada aldiga la yidhaahdo sida targetkii ugu weynaa meesha ku yaala santarkii ugu weynaa oo adeega laga adeegan jiray midcapfood la yidhaahdo iyo dhammaan ganacsa ganacsigii yaryaraa oo ku xeera ku xeernaa eriyada ninka lagu dilay areada ninka lagu dilayna waa areada dadka soomaalidu ay u badan yihiin oo mataqaanaa ay soomaaliduna ka adeegato qolada dishayna mataqaanaa waa santarka ay kuleeyihiin booliiska waxaa la isticmaala waxaa ladhaha brison baa la isticmaalaa marka third brison baa la meesha saddexaad oo laga xukumo booliiska qeybta saddexaad oo xaafadaas baa halkaas baa marka lagu dilay ayadina meeshaas caawa waa la burburiyey dab baa la suray waa la gubay mataqaana dab baa la suray dabkiina weli wuu socdaa wuxuu kaloo soo gaaray city of st paul oo caawa iyaduna runtii aada loo gubay laakiin st paul waxay aada ugu fakatay aada ugu fakatay booliiskeedu qeyb kama ahayn wixii ka dhacay minneapolis badanaana way kala soocaan dadka maraykanka ah oo booliis booliis uma ahan mar markaas qoladii dembiga gashaa aada loo aada loo burburiyaa loo baabi'iyaa sidaa la socotaan minneapolis police department wixii baabuur ay lahaayeen oo dhanna waa la baabi'iyey kulli hadda baiskiiley ku socdaan marka hadda hawsha halkaasay maraysaa waa gartay marka dadka dibadbaxaya iyo ummaddan hadda magaaladii oo dhan iyo dad gubaya maxay dalbanayaan maxay rabaan dadkan waxay dalbanayaan wax la yidhaahdo waxaa waxaa jiray minnesora waxaa ka jiray caiska ka horreeyay oo nin madooba la toogtay oo nin cadaana uu toogtay caiskaasi ninkii madoobaa maxaan ku idhaahda waxna lama siinin sidoo kalena ninkii toogtay oo nin cadaan iyo spanish iska dhaleen buu ahaa ninkiina wax dembiga laguma qaadin waa laiska sii daayey waxaa kaloo ku xigay wiilka soomaaliga ahaa oo gabadha australiyaankaa dilay haddaan dib yar u noqdo ninkii madoobaa oo ka horreeyey laba saddex milyan oo dollar baa la siiyey oo mataqaanaa baabaa loo ballan qaaday ilaa hadda lama siin lacagtaas halka gabadha australiyaanka ahayd oo cadaanka ahayd oo lagu dilay minnesora laba iyo labaatan milyan oo dollar baa la siiyey iyadoo aan la xukumin iyadoo aan la xukumin markii wiilka markii lagu xukumay wiilka soomaaliga ah laba maali maalin ama laba maalin kadibba lacagtii waa loo shubay arrintaasna saameyn weyn bay ku yeelatay dadka maraykanka iyo khaasatan dadka soomaalida ah hadda arrintan marka waxaa muuqata haddii shalay gabadhi cad ninkii dilay la xiray ninkii ninkii madoobaa nin qofkii dilana aan la xirin maanta marka waxaa la rabaa in la yidhaahdo waxaan muuqda oo loo jeedo oo ah in nin si publica uu nin u dilay oo toddoba daqiiqa ilaa sideed daqiiqa mataqaana uu neefta ku dhejiyey kadibna meeshii uu ku dhintay oo uu ku dhintay muddo yar kooban kadibna uu dhintay arrintani waa in ninkan la maxkamadeeyaa marka dadku waxay rabaan ninkan inta maxkamad la soo taago in aakhiro loo diray u baahan yihiin waa garta marka xeerilaaliyaha awooddaas iskale inay dacwo kusoo ogaan iyo in kale maxay leeyihiin xeerila xeerlaaliyaha gobolku arrintan arrintan arrin federaal bay noqotay dowladda maraykanka dowladda maraykanka trump baa soo galay arrintan arrintan waxaa soo galay waxaa soo galay justice departmentigii baa soo galay naagta u joogtay state of minnesota qeybta federaalka maraykanka ayaa la wareegtay hawshaas anaa la wareegay bay tiri sababtoo ah arrintan waxay u muuqatay arrin aan ahayn local waa dhaafay hadda waxay saameyn ku yeelatay america oo dhan bay ku yeelatay haddaan hawshan tallaabo laga qaadinna maxaan ku idhahdaa dhib badan bay keeni doontaayo hadda waxaa la marayaa in businessyada la burburiyo iyo waxaasaa la maraya waxaa halis laga walwalsan yahay de in dadka hubbay haystaan dadka maraykanka waxyaabahay kaga duwan yihiin oo dad badan dad badan ay wax u fahmi laayihiin waxa waaye waxa loo qaban laayahay oo dadkan hadda loola dagaalami laayahay maraykanku lama dagaalami waayan wiilal wax tuurtuuryeynaya waxaa laga walwalsan yahay oo dhibka ugu badan jira waxa dadka waa hubaysan yihiin marka haddii inta hub la qaato qof iyo laba kale ama saddex kale ama la dhaawaco ama la tuuriyeeyo iyagoo hubaysan bay soo gelayaan marka waxay noqonaysaa meel mataqaanaa gacanta la isula tago hadda nin walba qori watana ninka kale waa dili karaa marka waxaa u fudud dowladdii in ay mataqaanaa iska dayso xataa bisnesyadii lama waardiyeyo minneapolis oo kale lama waardiyen xalay arrinta marka waxaa la wareegay federaalka federaalkuna maanta waxay ballan qaadeen press conference ay qabteen oo ay la qabteen maxaan kule state of minnesota madaxdeeda la qabteen waxay la ballan qaadeen in investigationka dhakso gelayaan ay gacantana kula jiraan dhaksana go-aan gaari doonaan marka waddankan maraykanka waxaa ka jira qofka dowladda u shaqeeya iyo qofka shibilka hadda waxaa jira accident baa ka dhacay oo waxaa dhacday nin nin baa dukaankiisa lagu weeraray weerarkii dukaanka ninkan lagu weeraray qori buu soo qaatay dadkii soo weeraru ninka dilay isla markii ninkii ninka dilay horaa laga xiray balse halka qofka ninka booliiska ama ninka mataqan f b i da ama ninka dowladda u shaqeeya iska iskama xiri karo sababto waxaa laga walwalsan yahay qofkan haddii la iska xiro oo la yidhaahdo si waxay leeyihiin ururay leeyihiin union bay leeyihiin balaayo isku xirxiran wey marka arrintan waxay ka walwalayaan haddii la dhaho ninka booliiska horaha laga soo xiro waxaaba laga yaabaaba booliiska siriga oo dhan ba inuu shaqada halmar ka tago dhibka ka imaan kara booliiska iyo dhibka ka imaanaya shacabka kan shacabkaa fudud marka kan booliiska marka aada looga taxadiraa marka baaritaan baa la samaynayaa kadib baa mataqaanaa waxaa lagu soo eedeyn doonaa qodobo markaas qodobada marka lagu soo eedeeyo baa kadib baa waxaa la amrayaa markaas in ninkaasi lasoo xiro inta kayskiisu socdo laakiin isagoon wax lagu soo eedeynin qoladan wax soo eedeynaysan waxay leeyihin wixii aan ku eedeyn lahayn waa inaan isku diyaarinaayo kaamarooyinkii iyo qalabkii isu waxyeelay iyo resistancyga oofka iyo madaga ma dagaalamay iyo kuwa kale maxay samaynayeen iyo iyadoo wixii la ogyahay baa haddana time la qaadanayaayo sharciga aada meesha loo ilaaliyaa federaalka hadda la wareega hawshaas waa gartay maxamedow dadka madowga ama dadka u doodaya dhimashada ninkan iyo in askartan cadaaladda la hor keeno waxay leeyihiin maraykanka waxaa ka jira laba sharci oo midna madowga qabta midna dadka cadaanka maadaama waddanka aad wakhti badan deganayd soomaali badan ay joogto madowga aad ka mid tihiin arrintaasu ma mid muuqataa waan aragnaayoo dhowrkii biloodba hal marbaa warbaahinta ay ka soo baxdaa nin madowga ama layska tooganayo ama maaragta askartu intay xireen ku dhimanaya marka cadaaladdarradaas ma mid cad baa maraykanka inay ka jirto
maraykanku runtii runtii maamahdaa jirto soomaalidu tiraahdo habar haba jinni baa habartiis jiiday marka waxaa leeyahay jinnina habartiis wax jiido waa ahaa habar jinnina wax la jiido way ahay dadka madowgaahi oo waddankan jooga runtii dad isku aadan oo diyaarsan ma ahan dad ma ahan communitiya leh dad ma ahan mataqaanaa ii sheegeen waa dad muddo badan hore loo soo dulooday wey arrintaa marka dad mataqaanaa marka marka loo fiirsho hadda dadka soomaalida iyo dadka madowga ahi annaga averageka qofka soomaaliga ahi wuu shaqaystaa waxbuu bartaa wa waa codeeyaa marka dadkani cunugan dadkan madowga ahi hadda oo caawa banaanada soo baxayo kumanaan kun oo qof waayo waxaa laga yaabaa dadkaas kumanaanka kuna one percentage oo kamid a inaysan sharci haysanin inaysan shaqaysan karin inaysan matala codayn karin marka qofkan marka isagoo lix iyo toban jira sideed iyo toban jiraa lasoo dilay oo mataqaanaa credidkii laga soo dilay recordkii laga soo dilay marka qofka marka way fududahay marka qofka isagiina marka qofkuna wuxuu u muuqanaya finance umuuqanaya hadda qofka soomaaliga marka la istaajiyo booliiska wuu ku istaajinayaa si fiican buu kula hadlayaa waxbuu kula hadlaya laakiin qofka dadka madooba waddankan u dhashay marka la istaajiyo wuu og yahay markay ugu yaraato in wax laga helayo marka ma aamusi karo waa dagaalamaya waa caytamaya waa qaylinaya maxaa ii joojisay maxaa keer ii yeesay isagaa abuuraya askarta ma jeclaa inay dadka la diriraan laakiin iyagaa abuuraya marka iyaguna waxay ku khasban yihiin marka inay iska dhiciyaan markaana oo aan ninkii madoobaa ay challenge gareeyaan ama si fiican oo isaga dhiciyaan marka over all cadaalad daraduna way jirtaa waddankan sidoo kalena dadkan madow oo waddankan maraykanka jooga dad iyaga laftoodu hawl yar ma ahan marka anaga soomaalida naloo fiirsho qofka soomaaliga ahi anigu hadda muddo dhowr iyo labaatan sana toddoba iyo labaatan sana ku dhowaan jooga maraykanka weligay booliis maanaan qabanin sababta markaan la istaajiyo inshooranskaagigaan haystaa travel licenskeygaan haystaa gaarigayga sharciyeysan yahay tigidha ma qabo alkalla ima xirin press charges malihi qofku marka hadduusan isagu ein lahayn maraykanku si sharaf laad ugu noolaanaysaa marka nacaybkaasi waa nacayb soo jireenoo muddo jiray weeye marka labada dhinacba waxaa la dhihi karaa arrintani waa nacayb soo jireenahoo mataqaanaa aan wax hadda la xallin kara aysan ahayn waa garta ugu dambeydna maxamedow maxaad isleedahay arrintan hadda waa ku dhammaan doontaa mudaharaadyadaan weli way socdaan goormaad isleedahay way soo afjarmi doonaan horta waxay ku khasban yihiin federaalka iyo stateka waxay ku khasban yihiin arrintan inay sida u dhaqsiyaha badan ay mataqaana investigation ka dhameeyaan in haddaysan investigation ka dhammaanin dhibkan wuu sii badan doonaa hadda caawa waxaa nagu soo biiray national guardkii booliiskii o dhan waxbaa ka tari waayay labada magaalo sababto ayagii baa waxaa dadka lala dirirayaa reserve national guard waxaa la yidhaha state walba waxaan leenahay ciidamo loo tababaray inay stateka difaacaan iyo national iyo maraykanka oo dhan ba oo localka maraykanka ay difaacaan oo askar aan la qaadin weeyo dagaalada banaanada aan loo qaadin national guardka waxaa loo isticmaalaa sida mataqaana hadduu daada fatahaado dhacaan masiibooyinka hadday dhacaan haddii waxyaabahaas dadka gurmadka u yimaado wey marka caawa masiibaa ka jirta labada magaalo mataanaha ah caawa shantii boqol ee ugu horeysay city of sembol minneapolis sembol baa la keenay annaga waxaan aada ugu faraxsannahay reer sembol haddaan nahay maxaan ku idhaahdaa waa la badbaadiyey dhammaan businessyadii waaweynaa iyo bangiyadii waa la badbaadiyey laakiin minneapolis businessyadii waaweynaa iyo bangiyadii iyo meelihii o dhan waa la baaba'shay marka dukaamo yaryar oo mataqaana waxaa waxoogaa dhib loo geystay aan wax weyn ahayn marka loo fiirsho wixii minneapolis ku dhacay oo kale waxaan isleenahay marka hadduu alayno as soon as possible dawladda lafteeda ku khasban hawshaan in investigation ninkaana kolley mayor of city of minneapolis jeffrey wuxuu yidhi ninkan waa in lasoo xiraa hadduusan ogeyn in maxaan ku idhaahdaa hadduusan ogeyn ninkan in inaan lasoo xiraynin hadduu ogyahay in aan lasoo xiraynin hadalkaasi kuma dhawaaqeen marka waxaad moodaa mayor of minneapolis hadduu ku dhawaaqay ninkan waa in lasoo xiraa awoodda isaga male ma soo xiri karo laakiin wuxuu leeyahay si dadkiibuu rabaa inuu la hadlo xiri waa in lasoo xira marka waxay badan tahay ninkan si sida ugu dhaqsiyaha badan in lasoo xiri doono oo bar kadibna dembiga lagu qaadi doono
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali